Maamulka deegaanka Lafoole iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Gobolka Shabeellada Hoose ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha waddo muhiim ah oo isku xidhi doonta qaar ka mid ah xaafadaha deegaanka Lafoole. Munaasabadda dhagax dhigaya waxaa ka qayb galay madaxda deegaanka, odayaasha dhaqanka, iyo shacabka deegaanka oo si diirran u soo dhoweeyay mashruucan cusub. Waddadan cusub ayaa la filayaa in ay si weyn u fududeyso socodka dadka iyo gaadiidka. Guddoomiyaha deegaanka Lafoole, Nuur Ibraahim, ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhismaha waddadan.
waddada Alxayaad oo runtii waddo aad muhiim u ah dadweynaha ahna waddadii waddadii labiyo tobanaad ee dhismaha maalmihii u dambeeyay aan ka wadnay deegaanka Lafoole khaasatan ceelasha biyaha waddooyinka ugu waaweynaa oo la soo dhisay ayay waddadan ayadana hormuud u tahay runtii waddo halbowle ah oo ka soo baxda Alxayaad khaasatan isbitaalka Fiqi tagtana een waddada Jabadgeele xiriirisa waddada Jabadgeele iyo Alxayaad runtii ummadda waxay u tahay farxad khaasatan maamulka sidaas oo kale Een, waa runtii maalin aad noogu weyn maxaa yeelay bulshadu waxaa maalmihii u dambeysay aan kala shaqaynaynay ama dadweynaha degan deegaanka Lafoole in waddooyinka waddo kasta la bixiyo carrakaabo lagu shubo waddo halbowlaha laga dhigo maxaa yeelay waddooyinka qaara waxay yihiin lix waddooyinka qaara waxay yihiin waaba ka sii yar yihiin laakiin falilaahi alxamdu ilaah baa ku mahadsan inaan maanta goobjoog u ahaano waddooy waddadii labiyo tobanaad ee isbitaalka Alxayaad ka soo baxda Jabadgeele tagta dhismaheeda Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna dhankiisa bogaadiyay dadaalka ay maamulka deegaanka Lafoole ku bixinayaan dhismaha waddada, isagoona sheegay in kama gobol ahaanba ay iyaguna qaybtooda ka qaadan doonaan.
ee, shaqo fiican ayaadna qabateen Ee, waxaan leenahay waxaa laga shaqaynayo arrimo bulsho waaye isdhexgalka bulshadana mar walba in laga shaqeeyaa loo baahan yahay danaha dadka iyo dadweynaha iyo deegaankana sida aad uga shaqayseen waa ku mahadsantihiin waddooyinkan waxaan rabnaa qolo kasta oo horumar samaynaysa oo gobolkan ka mid ah waxaan rabnaa inaan garab istaagno waxaan rajaynaynaa deegaanada kale iyo degmooyinka kale inay ku darsadaan deegaanka Lafoole adinkana waxaan idin leenahay horumarka aad shaqayhaysiin horumarka aad wadiin iyo shaqada aad wadiin waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhowaada dadka degan waddooyinka ku yaala deegaanka Lafoole waxaan rajaynaynaa inay ku quusan doonaan quruxdana ay ka qayb qaadan doonaan waxaan rajaynaynaa inay waddooyinka sii banneeyaan intaana ku imaan ay ka baxaan waddadu waa horumarka ee, dadka Waddadan ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka qaadato dhibaatada ay bulshada ku qabeen eh, isu socodka dadka gaadiidka.